magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey dooro diini ah oo muddo saddex maalmood ah u socotay ardayda wax ka barata madaariista kale ah imaamulbukhaari macadka khurduba kuwaas oo dhammaantood u bilaabanaya xilli dugsiyeedka waxbarashada dowradan waxaa soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana munaasabada xiritaanka kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay walaayada macalimiinta bixinaysay duruusta odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid ah waalidiinta ardayda mid ka mid ah macalimiinta wax ka bixinaysay dowradan oo loo qabtay ardayda madaarista jamaame ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda isagoo faahfaahin ka bixiyey dowrada iyo duruustii lagu qaatay
baryahan halkan waxaa noogu socday runtii dowro aada u qiimo badan waxayna ahayd dowro nashaatin ah ardada lagu nashaatinayo maadaama sano dugsiyeed bilaaw ah oo sabtiga duruusta ay noo bilaabanayso ay horteenna tahay in micnaha ardada la nashaadgeliyo maadaama fasax laba biloodaa laga soo laabtay suldaan maslax oo ka mid ah waxgaradka gobolka jubbada hoose ayaa isna ka mid ah marti sharafka kasoo qayb gashay munaasabadda wuxuuna muujiyey dareenkiisa ku aadan ka qaybgalka xafladda iyo muhiimadda ay leedahay dowradan la siiyey ardayda insha araxmaan markaan uu soo noqdo dowradii socotay maalmahan ardayda u socotay ee saddexda maalmood ardaydii gabdha iyo wiilalba isugu jiray oo annaga maanta na hor fadhiyo waxaa weye aada bay noo farax geliyeen waxaa weye meelaha ay hadda daabuudka iyo maxaan ku irahda dimuqraadiga loogu dhaqmo maantayto haddii aada tegtid waxaad arkaysaa gabdhaha iyo wiilalka maanta gabdhaha muxajabaadka halkan fadhiyo oo si gaara u fadhiyo iyo wiilashii si gooni loo fariisiyey ma ka jiraan meelaha kale waxaan ku sidoo kale mar mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcen ilahi subxaana wa tacaala inoo suurtageliyey uma mujaahidiinta walaalaheenna ah oo arrintaa ayada tadbiiqiyey nabadoon axmed ciise oo ka mid ah waxgaradka gobolka jubbada hoose ayaa dhankiisa hadal dardaaran ah u jeediyey ardayda isagoona ku booriyey inay sii laba jibaaraan dadaalkooda waxbarasho qodob ardadaan kula dardaarmahayaa oo ah in aad waxbarashada aada barataan anoo marka ku hadlahaya magaca afka waalidiinta waxaan ilaahay idinkaga rajaynahayaa waxbarashadiinnaas ilaahay inuu idiin fududeeyo waxaan kaloo ilaahay idinkaga rajaynahayaa ugu dambeyn qaar ka mid ah ardayda ka socotay iskuulka imaamu bukhaari iyo macadka khurduba ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda farxadeed waxayna u mahad celiyeen maktabka tarbiyada iyo tacliinta walaayada jubbada hoose oo soo qabanqaabiyey dowrada maalmahan waxaa inoo socday dowro muuqaalkeedu ahaa naxwa alcilm walmacrifa waxaana loo qabtay dowro anagoo iskugu jira macadka khurduba iyo madrasa imaamu bukhaari dowradu waxa ay noo socotay muddo saddex maalmood ah waxaanu ku qaadanay mawaadiic kala duwan sida masaalix wa towsiyaati liaalib alcilm min akhlaaq alislaam alariiq ila alimtiyaaz tarjumat alcilm ila alwaaqic idaarat alwaqt maa sha allah wax badan ayaan ka faa'iidaysanay أنا طالبة من طلاب مدرسة إمام البخاري في مدينة الدمامة مدرسة إمام البخاري مجدي نجسارتي مرا بيرتي ما أنتن مجدي جاهلي نجسارتي مولات كما دعنا waxaan u mahadcelinaynaa hogaanka maktabka iyo tarbiyada tacliinta oo mar walba noo soo dira mas-uuliyiin la socota heerka waxbarashadeena kormeerto qaar socodka waxbarashadeena kuwaas oo na siiya dowlaad dhanka waxbarashadeena ah dowradan loo qabtay ardayda magaalada jamaame ayaa imaanaysa iyadoo toddobaadkan albaabada loo furi doono xarumaha waxbarashada kadib fasax qaatay muddo laba bilood ah oo ay ardaydu ku maqnaayeen dowradan ayaa loogu talagalay in lagu nishaad geliyo ardayda kahor inta aysan waxbarashada u fadhiisanin